Waxaa hoos u dhac laga dareemayaa qiimaha iibinta malayga webiga Shabeelle kadib markii malay badan la keeno suuqyada malayga ee Beledweyne. Kiilada malayga ayaa hadda maraysa qiimo dhan hal doolar iyo bar, halka markii hore uu mari jiray saddex doolar iyo bar. Xasan Sheekh Basri oo ka mid ah ganacsatada iibiya malayga ayaa Radio Beelo uga warramay qiimaha malayga iyo waxyaabaha sababay hoos u dhaca.
waxa waaye waqti cabdullaahi yuusuf aa malaaga bilaabay ilaa hadda marka waxa waaye mar hore waxaa guda jiray saddex doolar haddana waxa waaye wuxuu jooga hal doolar iyo bar aa unugu bixinaya hal doolarna waa qabsanaya malaaga marka waxa waaye alxamdulilah wax ilaahay keeni waaye khayraad oo ilaahay noo keeni waaye wax weliba waxa waaye maxaa la dhihi jiray ii sheeg waxa waaye ilaahay aan aan aan mahadiis kale waxa unugu oon siis hadda oo micnaha xawaaniintii lo-oh iyo geelaha iyo ariga iyo sii oo ku yihiin magaalada iyo ku yihiin hugina sidaas oo kale waaye marka waxa waaye wax kastabane waxay leeyihiin waday leeyihiin marka wadadeedaan ku gadanaa hadda marka waxa waa meel oo hadda oo waxaa noo furan oo malaay lagu gadaya hadda marka alxamdulilah waa iska fiicanahay hadda magaalada hadda malaariyada waa ka yaraatay wax kasta xanuunyaha malaayaasaa la isticmaalaa hadda waxa waa dhib ma jira hadda si malaay loo heli inuu aad iyo aad hadda u fiicannahay waxaa sabab micnaa alxamdulilah waa horumaraan gaarnay oo biyo xireen iyo waxyaalaa la sameeyey oo meel oo oo meela lagu oo biyaha lagu keediyo aan samaysanay marka alxamdulilah meelahaas aa oo wacan oo oo malaayo oo batay biyo horumar oo magaalada gaarta waayo oo biyo xireenkaas waxaas oo samaysanay aa oo wacan iyo- iyo micnaha magaaladii sida sidaasaa malaay lagu keenaa hakadkaas meesha oo biyaha kusii jiraan oo kusii dhalanaa marka iyo wixii iyo dhanka etoobiya wixii naga sii imaado iyo wixii hubi noo joogay khayraadka sidaasaa alxamdulilah is noo kordhay ilaaha noo keenay magaalada waxaa soo gasho malaay oo caadi inaa soo galo raqiis waa hadda dhulkuu yaala hadda sidii hore ma aha marka raqiiskaas alxamdulilah wuxuu islaaha keenay haddii wax ka waayno haddii wax ka helno ilaahayna uunta anugu aan micnaha aan ku aaminsannahay alxamdulilah waa nolol maalidkayna waa ka laalaak wax kale mala sheegi karo waxaa noo fiican markas malaayo oo qaaliga uu yahay saddex doorayaa uu fiican yahay hadda waxa waaye wax raba uu gadanaya mabale oo qof kasta indhiisoo ka batay marka waxa waa xiliyaha oo qaaliga saddex door la gadaa xilligaasaa fiican hadda waxa waaye alxamdulilah micnaha magaalada horumaray gaartay micnaha waa aada u batay malaayga marka alxamdulilah waa khayr ilaaha keeni waaye dadkan waxa waaye alxamdulilah cunugiisa aad iyo aad hadda u barteen markas mar hore ma uqoonin hadda si fiicanaan u baray meel kastaa laga furay waana ku faraxsanahay meelaha laga furaayo aad iyo aad aan u faraxsanahay waa aran oo micnaha loo baahan yahay bulshada inaa lagu beero wixii waddankooda kasoo go-o waa inay isticmaalaan oon aad iyo aad u fiicnaan wax wax kasta u fiican yahay malaarida waa u fiican yahay hadda indha xanuunka wax walibana waa u fiican yahay micnaha indhaha aad iyo aad waa u fiican yahay meel kastaba xilliyada xagaaga ayaa waxaa hoos u dhac laga dareemaa qiimaha malayga ee suuqyada magaalada Beledweyne maadaama webiga malay badan laga soo jilaabo